iyadoo maanta ay tahay maalinta labaad ee bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxa ay dadka ku nool xeryaha barakacay magaalada jowhar waxay cabasho u gudbiyeen dadka muxsiniinta ah ee ku nool caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle haddaba qaar ka mid ah barakacyaasha ku nool kaamka jilyaale ee magaalada jowhar oo la hadlay idaacadda isnaaya waxa ay sheegeen in ay u baahan yihiin ciid ka saacida anfurinta iyagoo muxsiniinta soomaaliyeed ka codsaday in ay bishaan barakeysan ay ka caawiyaan wixii ay ku anfuri lahaayeen iyagoo hay-adaha deeqaha bixiya ka codsaday in ay gargaar u fidiyaan bishi barakaysan walaalaha dalka iyo dibadda kala joogo waxaan u baahannahay micnaha waxaan ku soogno masaakiimanka barakaca ah oo ku nool jiliyaale waxaan u baahan yihiin waxay ku anfuraan ma haysato markaas wax walba waa loo baahan yahay qamadaha garoodna faaris ayaa dhacay magaalada marka hee gurigaa la iskaga aruursan yahay waxaa la xuday roobna waa jiraa cidihii bannaanka ayay joogaan hoyaad ma haystaan waxay cunaa ma haystaan inaa laga soo gaaraa la rabaa walaalaha muslimiinta eh dalka iyo dibadda kala joogo waxaan kuma noolahay booliiskan jilyaale waxaan codsanayaa inay waxba wax kasta naga maqan yihiin oo afur naga maqan yahay oo horna dhibaato ku jirne oo cariiri ku jirin oo meel laga shaqaysta laheen oo haddaanna xilli soonqaad la joogo xilligaas soonqaad waxaan ku anfuri lahen inaa laga soo diigsado inta muslimiin oo meel kasta joogta waxaan ka codsanaya inay naga soo gaaraan kaanka jiliyaalaan joognaa barakacaan nahay ninna moogna ma laha maadaama oo nahay dad masaakiin ee maantana wax ay haysanin ay ku jiraan hoygaan xun haddana nagu soo xilliga oo roobka nagu soo fajahan maxay ahaydoo ramadaan macnaha ilaahay khayrkiisa ha siiyo ninkii wax noo soo gudbi karna ilaahay khayr ha siiyo waxaan rabnaa hay-adda khayrka oo leh maadaama inay naga soo gaaraan oo dhibkan ogaantana haysto ramadaanka farligiisa kucusana wax welibo oo ilaahay keenay aynay naga soo geersiiyaan daawo leh oo raashiin leh oo maraqaneeca leh oo guri hoy ku seexana leh wax welibo inay naga soo gaaraan dadkan ayaa inta badan kasoo barakacay deegaano hoos yimaada magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle iyagoo u badan dadkani dad danyar ah kuwaasi oo u baahan in gargaar bani-aadamnimo loo sameeyo maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan